alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala اlظaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh sala allahu calayhi wacalaa aalihi waasxaabih wman tabicahum biixsaani ilaa yowmi اddiin wasalama tasliima kasiira ama bacd mowduuca muxaadaradu waxa weeyaan wasaaya muhima liطaalib اlcilm waa dardaaranno muhiima oo daalibulcilmiga u sii muhiima iyada oo dadkao dhan muhiimu u yahay haddana daalibulcilmiga waa sii khuseeyaa oo aad buu muhiim ugu yahay mowduucan horena waa looga hadlo mashaayikhdu muxaadaradii ugu horreysay dowladda dhexdeeda dhacday waa kuwii ka hadlay mowduucan waxa weeye qeyb ka mid a waana muhiim mar haddii waxa weeye dowlaad cilmiga ay soconayaan in mowduucan la tarkiisiyo aada iyo aada loo tarkiisiyo looga hadlo aad iyo aad buu muhiim u yahay waana mowduuc ballaadhan oo jawaanib fara badan oo kala duwan looga hadlo bal markaa in sha allahu tacaalaa dhowr qodob ama dhowr arrimood oo aan u arkay inay muhiim yihiin baynu insha allahu tacaala isku baraarujin doonaa sheekuna waa inooga dambayn doonaa sheekh iimaan xafidahu llah oo isaguna waxa weeye waa muxaadarada qeybta dambe ayaa uu yeelan doonaa ugu horreyn waxaynu tilmaamaynaa calaamaadka lagu garto qofka ilaahay inuu khayr la doonay waxyaabaha lagu garto waxaa ka mida ilaahay diinta inuu fahansiiyo subxaanahu wa tacaala ilaahay diinta inuu fahansiiyo ayaa ka mid a waxyaabaha lagu garto qofka ilaahay inuu khayrna doonay subxaanahu wa tacaala nabigeennuna wuxu uhi sala allahu calayh waaalih wasalam man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin xadiiska muttafaqun calayhi ee bukhaariga muslim ay isku waafaqeen nabigeennu wuxu uhi sala allahu calayhi wacalaa aalih wasalam mid kastoo ilaahay khayr la doono diinta ayuu fahansiiya ibnu xajar alcasqalaani wuxu uhi raximahu llahu tacaala khayran waa la nakiriyey oo waa nakiro waxa weeye si uu u koobsado khayrka kiisa yar iyo kiisa badanba tankiirkuna waa litacdiim buuli waa weynayn la weynaynayo oo waxa weeye khayran waa nakiratu fii siyaaqi shardi macnaa caan bay faa'iidaynaysa markaa khayr oo dhan baa soo gudagelaya markaa khayr adduunyo iyo khayr aakhiro kiisa yar iyo ka weyniba waa soo gudagelaya markaa mid kastoo ilaahay khayr la doono diinta ayuu fahansiiyaa buuhi nebigu sala allahu calayh waali wasalam waxaa laga qaadanayaa mafhuumka kaan ilaahay khayr la dooni waxa weeye ma garanaysaa dee diinta ma fahmo ma barto kaana khayr weyn baa laga xirmaaniyey oo laga qadiyey waxaa nebigu sala allahu calayh wasalam xadiis kale uu inoo sheegay oo imaamu lbukhaari saxiixiisa uu ku warinaayo khayrukum man tacallama alqur'aana wa callama waxa idinku khayr badan waxa weeye ka qur'aanka barta dadkana bara khayrukum culimmadu waxay yidhahdeen bimacnaa afdalukum baa looga jeeda waxa idinku fadli badan oo idinku wanaagsan oo idinku khayr badan ka qur'aanka barta dadkana bara ayaa nebigu uhi sala allahu calayh wasalam shakina kuma sugna ka qur'aanka barta ee waxa weeye dadka bara ee fahmaa ee waxa weeye ma garanaysaa kitaabka alle iyo sunnada rasuulka wixii ku yimi oo xaaraan xalaal iyo xaaraana wax weeye bartaa inuu yahay ma garanaysaa ka dadka ugu fadliga badan le inuu yahay taa shaki kuma sugna ibnu qayim aljawsiya raximahu llahu tacaala waxa uu tilmaamay cilmigu waa cilmiga sharcigae diinta weeyaan inuu xoolaha ka fadli badan yahay ayuu tilmaamay wuxuuna sheegay toddobaatan weji wax ku dhow inuu cilmigu ka fadli badan yahay waxa weeye maalka ayaa uu tilmaamay awjuhda sheekhu uu tilmaamay wax ka mid a haddaynu tilmaanno oo ka horraysiinno intaynaan mawduuca ayna wax weeye gudagelin wuxuu sheekhu tilmaamay raximahu llahu tacaala kitaabkiisana miftaaxu daari sacaada awjuhduu tilmaamay waxaa ka mid a ina طaalib اlcilmi yadcuu annaasa ilى اlآakhira bidalabihi waama طaalib اdunya fainahu yadcu اnnaasa ilى اdunya bidalabihi waxa uu ihi daalibulcilmigu dadka wuxuu ugu yeedhayaa aakhiruu ugu yeedhayaa ilaahay buu ugu yeedhayaa iyo aakhiro iyo camal wanaagsan inay la yimaadaan laakiin waxa weeye ka adduunyada raadinaya macnaha sababta dalabkiisa uu cilmiga raadinayo aakhiro ugu yeedhaya ka waxa weeye daalibu dunyaana wuxuu dadka ugu yeedhayaa adduunyo sababta inuu adduunyo ka daba dhacay oo raadinayaanu ugu yeedhaya oo xaalkiisaaba waxa weeye dadka iyo siduu ku sugayaa dadka ugu yeedhayaa adduunyada maadaama adduunyadii daba jecel yahay uu ka daba dhacay awjuhdu sheegay ibnu qayim waxaa ka mida wuxuu yidhi cilmigu ana alcilma huwa miiraahu alambiyaa kama qaala annabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalam waina alambiyaءa lam yuwarisuu dinaara walaa dirhaman wainama warasuu اlcilm faman akhadahu bihi akhada bixadin waafir akhrajahu abu daawuud xadiidkaa nebigu sala allahu alayh was wuxuu yidhi sheekhu raximah llah cilmigu waa miiraadkii ambiyada waa dhaxalkii ambiyada weeyaan nebiguna sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ambiyadu dadka may dhaxal siinin diinaar iyo dirham toonna ee waxay dhaxal siiyeen cilmi kii cilmigaa qaatay dheef weyn buu qaatay xadiiskaasina waa xadiis saxiixa weeye abu daawuud baa soo wariyey waana xadiis saxiixo sheikhulalbaanina waa uu saxiixiyey nisbada adduunyada xagga adduunyada waxa weeye waa miiraatulmuluuk waa waxyaabaha boqorrada laga dhexlay iyo bini aadamka weey markaa qofku inuu ka okonaado oo uu ziyaadsado miiraadkii nebi maxamed sala allahu calayh wasalam iyo dhaxalkii nebi maxamed inuu ziyaadsado oo ka okonaado oo uu qaato qayb weyn ka qaato iyo miiraadka waxa weeye basharka inuu qaataana taasina dee waxa weeye farqi weyn baa u dhaxeeya oo la garanaayo awjuhduu sheekhu sheegay waxaa ka mida ibnu qayim aljawsiy raximahullah ana alcilma yaxfadu saaxibah waxa weeye cilmigu wuxuu ilaalinayaa saaxiibkii buu ilaalinaya oo qofka isagaa cilmigu waxa weeye ilaalinaaya waxaanu ka ilaalinayaa waxa weeye xanuunnada shubuhaadka iyo xanuunnada shahawaadka maalkuna taa waa ka duwan yahay oo maalkii isagaa u baahan in la ilaaliyo isagaa xoolihii waxa weeye xooluhu iyagaa u baahan in la ilaaliyo oo lagu ilaaliyo waxa weeye khasnadaha iyo sanduuqyada iyo ma garanaysaa meelaha la wadeeco dhigo isagaa waxa weeye u baahan in lagu ilaaliyo taasina waxa weeye waa awjuhda uu sheekhu tilmaamay inuu cilmigu ka fadli badan yahay maal ayuu ka mid yahay sheekhu wuxuu tilmaamay oo kale ibnuqayim weeyaan cilmigu qofka waa raacayaa saaxiibkii wuu raacayaa xataa bacda almowt xataa qofku markuu dhinto cilmigii waa raacaya oo cilmigiisi wuu raacayaa xabaasha ayuu la gelaya nebigeennuna sala allahu calayh waali wasalam xadiiska saxiixa wuxuu inoogu sheegay waxa weeye qofku markuu dhinto saddex baa raaca yatbacu lmayita halaad qofka waxaa raaca saddex ahluhu wa maaluhu wa camaluhu fayarjicu itnaan wa yabqa waaxid nebigu wuxu uhi sala allahu calayh wasalam qofku markuu dhinto saddex baa raaca waxaa raacaya ehelkiisii dadkii aasaayey iyo xoolihiisii wixii la garanaysaa lagu diyaarinayo lagu aasaayey iyo camalkiisii laba way soo noqonayaan ahluhu wa maaluhu way soo noqonayaan oo qabriga kulama hadhayaan wa yabqaa camaluhu camalkiisii baa hadhayu nebigu sala allahu calayh wasalam camalkiisii ayaa halkaa waxa weeye kula hadhaaya marka cilmigu qofka waa raacaya xataa bacda mowti laakiin adduunyada ama maalku qofka raaci maayo qabriga la geli maayo bal iska daayo culimmadu waxay sheegeen adiladuna way ku soo aroorteen xadiista rasuulka sala allahu calayh wasalam way inoo tilmaantay qofku hadduu u jiibsado xanuunkii sakaraadka ee magaranaysaa geerida xoolihiisa saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ayuu ma garanaysaa waxa weeye sadaqadaysan karaa waxba wax ka badan ma sadaqadaysan karo waxa weeye intaasunbuu hananaya wax kalena hadalkeeda baddaa marka waxa weeye qofka cilmigu dee qabriga ayuu magaranaysaa kula sugnaanayaa mar hadduu cilmigu caynkaa yahay sheekhu wuxuu sheegay awjuh aad iyo aad u fara badan oo dee xilligu aanu inoo saamaxayn inuu wax badan ka tilmaano cilmigu maadaamuu caynkaa yahay oo maalka uu ka fadli badan yahay saaxiibkiisuna uu yahay ka dadka ugu fadliga badan leh cidda waxa weeye cilmigii baranaysae ku camal falaysae raacaysaa waxaa aada u muhiima dardaaranno waxa weeye muhiima in daalibulcilmiga gaar ahaan sii khusaynaya in loo dardaarmo qodobadaas waxaa ugu horreeya oo ka mid a inuu awalan ikhlaas la yimaado daalibulcilmigu inuu ikhlaas la yimaado oo camalkiisa ilaahay uu khaalis yeelo waayo cilmigu lianna alcilma cibaada min afdali alcibaadaat waxay culimmadu yidhaahdeen cilmigu waa cibaado bal cibaadaadka kuwa ugu fadliga badan buu cilmigu ku jiraa mar hadduu cilmigu cibaado yahay oo waxa weeye afdalu lcibaadaatna wuu yahay wa ajallu lqurubaat wuu yahay waxa weeyaan waa inuu ikhlaas kula yimaado sidaas daraaddeed abu xaniifa raximahu llahu tacaala waxa uu tilmaamay camalka badanka laga sameeyo ama cibaadaadka waxa ugu fadli badan cibaadaadka badaniga ah waxaa ugu fadli badan cilmiga barashadiisa la baranaayo markay culimmadu isku khilaafeen waxa weeye cibaadaadka badanigaa tee baa ugu fadli badan shaafici imaam raximahu llahu tacaala wuxu uhi salaadda ayaa ugu fadli badan imaamu axmed ibnu xambalna wuxu uhi jihaadka ayaa ugu fadli badan aljihaadu fii sabiili illah abu xaniifana wuxu uhi waxaa ugu fadli badan cilmiga in la barto iyo in dadka la baro wax shakiina kuma sugna barashada cilmiga la baranayo iyo barista dadka la barayaa inay ka mid tahay min aljihaadi fii sabiili illaah inay ka mid tahay wax shakii kuma sugna sidaas daraaddeed baa nebigeennu sala allahu calayh waalih wasalam waxa uu yidhi man kharaja fii talabi alcilmi fa huwa fii sabiili illahi xataa yarjic waxa weeye ka waxa weeye magarahaysaa u baxa raadinta uu cilmiga raadinaayo ilaahay sabiilkiisii buu ku sugan yahay o jihaad buu ku sugan yahay ilaa uu soo noqonayo imaamu tirmidina jaamiciisa ayuu ku taxsiiniyey xadiidka ilaahayna subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu sheegay wma kana almu'minuuna liyanfiruu kaafatan falowlaa nafara min kulli firqatin minhum daa'ifaة liyatafaqahuu fi اddiin waliyundiruu qowmahum idaa rajacuu ilayhim lacallahum yaxdaruun ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu idhi waxa weeye may ahaanin mu'miniintu inay baxaan dhammaantood macnaa dhammaantood yaanay bixin falowlaa nafara min kulli firqatin minhum lidaa'ifa macnaha muubaxo fahallaa nafara muubaxo waxa weeye magaraysaa qolo kasta oo mu'miniinta ka mid a kooxi maxay u bixi weyday macnaha kooxi ha baxdo siday diinta u fahmaan iyo siday waxa weeye ugu digaan qoomkooda markay u soo noqdaan waxay mudan yihiin inay digtoonaadaanoo ay macnaha waxa weeye ay digtoonaadaan oo ciqaabka alle ka digtoonaadaan oo xaqa ay qaataan oo diinta ay fahmaan abu cabdullaahi alqurdubi raximahu llahu tacaala tafsiirka aayaddan wuxuu ku yidhi kitaabkiisa la aljaamicu liaxkaami alqur'aan waxa uu yidhi arrinta labaad markuu tilmaamay aayaddan waxyaabaha laga qaadanayo wuxuu yidhi aayaddani aslun waxay asal u tahay haadihi alaaya aslun fii wujuubi talabi alcilm lianna almacnaa wamaa kana almu'minuuna liyanfiruu kaafa waannabiyu sala allahu calayh waali wasalama muqiimu laa yanfiru fayatrukuu waxdahu falowlaa nafara bacda maa calimuu ana nafiira laa yasacu jamiicahum min kulli firqati minhum daa'ifa wayabqa baqiyatuha maca annabiyi sala allahu calayh wasalam liyataxamaluu canhu addiin wayatafaqahuu faida rajaca annaafiruuna ilayhim akhbaruuhum bima samicuu wacalimuu wa fii hada iijaabu tafaquhi fi lkitaabi wasunna waannahu cala alkifaaya duuna alacyaan wayadullu calayhi ayda qowluhu tacaala fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun fadakhala hada man laa yaclamu alkitaaba wasunan waxau uhi sheekhu raximahu llahu tacaala aayaddan markuu fasiraayey aayaddani waxay asal u tahay waxa weeye waajib inay tahay cilmiga in la dalbo waayo wuxuu noqonayaa waxa weeye may ahaanin mu'miniintu inay baxaan dhammaantood inay wada baxaan ma aha ee nebiga sala allahu calayh waali wasalam waa inay qaybi la joogto ay ku sugnaato o aanay bixin markaa nebiga inay ka tagaan oo dhammaantood ay baxaan ma aha ee waxa weeye may baxaanoo maxaa ay u bixi waayeen koox ka midihii may baxdo markay ogaadeen bixitaanka la baxayaa inaanu dhammaantood u waasic ahayn oo macnaa u bannaanayn macnaha firqo kasta maxay kooxii u bixi wey qaybina ay u hadhi weeyeen nebiga sala allahu calayhi wasalam waxay u hadhayaan siday nebiga cilmiga uga xambaaraan oo diinta ay u fahmaan kuwii baxay markay soo noqdaan oo iyaga u soo noqdaanna ay uga warramaan waxay nebiga ka maqleen oo ay ka ogaadeen waxaanu yidhi sheekhu taa waxaa ku sugan in la fahmo kitaabka alle iyo sunnada rasuulka in la fahmo ayaa ku sugan buudi wa annahu cala alkifaaya waana waxa weeye fardulkifaaya macnaha waxa weeye barashada cilmigu fardulcayn iyo fardulkifaaya ayuu qaybsamaa waxa weeye marar badanna waa la tilmaamay marka waxa weeye in waxa weeye qaybi nebiga sala allahu calayh wasalam ay ku soo hadho oo kitaabka alle iyo sunnada ay ka fahanto oo qoladii waxa weeye baxday markay soo noqdaan ay u digto ay u sheegto waxa weeye waxay noqonaysaa fardulkifaaya buuhi taana waxaa ku tusinaya buuhi oo kale qowlka uu ilaahay yidhi fas'aluu ahla adikri in kuntum laa taclamuun waxaana soo gudagelaya buu yidhi kaan garanaynin kitaabka iyo sunanka waxa weeye ahlulcilmiga inuu weydiiyo oo ma garanaysa mashaayisha cilmiga uu weydiiyo marka waxa weeye aayadda nebigu sala allahu calayh wasalam haddii uu qolada waxa weeye baxday uu raacana waxa weeye tafaquha waxaa samaynaya oo cilmigii nebiga sala allahu calayh wasalam ka fahmayo o ka xasilinaya qolada raacday haddii qolada soo hadhay nebigu uu ku soo hadhana sala allahu calay wasalam ciidan saraaya ama gaadaa uu dirana dee qolada soo hadhay ayaa waxa weeye cilmigii nebiga sala allahu calayh waali wasalam ka weelaynaysa marka liyatafaqahuu iyo waliyundiruu damiirka ku jira culimmada qaar waxay yidhaahdeen wuxuu noqonayaa nebiga sala allahu calayh wasalam kuwa la jooga kuwa muqiimiinta nebiga sal allahu alayh wasalam kula sugan waxaa la yidhi oo kale waxa weeye qolada baxday ayaa ma garanaysaa uu noqonaya damaa'irtu ayuu noqonaysaa waxa weye calaa kulli xaal waxay noqonaysaa qolada nebigu sala allahu calayh wasalam ku dhex sugan yahay ayaa cilmigii nebiga sala allahu calayh waali wasalam ka reebaysa oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka fahmaysa cilmigii qoladii kalena u digaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka yeelay markaa mu'miniinta laba daa'ifo daa'ifo waxa weeye jihaadku fii sabiili illaahi ku sugan iyo daa'ifo nebiga sala allahu calayh wasalam la joogta oo nebigu markaanu bixin la joogta oo cilmigii ka qaadanaysa oo qoladaasi markay soo noqoto waxa weeye jihaadaysaa qoladan joogtay nebiga sala allahu calayh wasalam la joogta ayaa ma garanaysaa baraysaa cilmigii baraysa nebigeennuna sala allahu calayh waali wasalam xayaatadiisii wuxuu jihaaday laba jihaad jihaadka hore wuxuu ahaa jihaadka cilmiga iyo bayaanka iyo xujada uu ku jihaadaayo waana marxaladdii makiga ee nebiga sala allahu calay wasalam aan jihaadka la amrin oo saddex iyo toban sannadood baa nebigu sala allahu calayh wasalam dadka uu waxa weeye cilmiga iyo bayaanka iyo xujada uu kula jihaadaayey oo maka uu ku sugnaa oo tawxiidka uu tallaalay oo shirkiga uu magaranaysaa ka digaaya iyo waxyaabaha tawxiidka badhxaaya bacda daalika marxaladdii madaniga madiine nebigu sala allahu calayh wasalam uu tegey dadka wuxuu kula jihaaday waxa weeye seefta iyo warmaha ayuu kula jihaaday nebigu sala allahu calayh waali wasalam marka waxa weeyaan cilmiga barashadiisu macnaha waxa weeye qofka cilmiga baranaya oo ma garanaysaa waxa weeye daraasaynaya wuxuu ku sugan yahay sidaynu horeba usoo tilmaannay dee waxa weeye jihaad ayuu ku sugan yahay nebigu sala allahu calayh wasalam xilliguu maka madiine lafteeda joogay dee tawxiidka waa ku baaqayey oo waa ku yeedhayey oo dadka ma garanaysaa shirkiga waa uga digayey laakiin waxa weeye aad iyo aad wuxuu nebigu sala allahu calayh waali wasalam tawxiidka u tallaalayey shirkigana uga digaayey cahdigii maka uu ku sugnaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam cahdigii madaniga ahaana isagoo nebigu sala allahu caleyh wasalam arrintaa iyadaa ku sugan imaamu axmed binu xamed raximah llahu tacaala waxau yidhi cilmiga waxu dhigmaa ma jiraan qofka niyadiisu ay wanaagsanaato waxaa lagu yidhi imaamka raximahu llahu tacaala sidee bay niyadu u wanaagsanaanaysa macnaha niyadiisa sidee buu wanaajinaya markaasaa wuxuu yidhi idaa araada an yarfaca aljahla can nafsihi wa can hayrih marka uu doono ee uu niyeysto inuu jahliga ka rafciyo naftiisa ugu horrayn marka dambena qayrkii waxa weeye sidaa u niyeysto cilmigii niyadaa uu kula yimaado wax u dhigmaa ma jiraan buu yidhi sheekhu raximah llahu tacaala imaamku shakina kuma sugna inaan cilmiga waxa weeye wax dhigma inaanay jirin wax shaki kuma sugna waayo cilmigu waa camalwaa camalulambiyaa waarusul weeye waa camalkii ambiyada iyo camalkii rususha weeye calayhim asalaatu wassalaam markaa ka ku kacaayee u qumaaya cilmiga berashadiisa macnaha maqaamkii ambiyada ayuu dee ku sugaya dadkuu dacwaddii ugu yeedhayaa iyo cilmigii ugu yeedhayaa oo uu baraya waxa weeye sidaas ayuu ku sugay waxaa laga soo wariyey salafkii qaar ka mid a haddii aynu aqwaashooda wax ka tilmaanno ay ka hadlayaan niyada in la hagaajiyo oo niyadu camalka ay ma garanaysaa dee ay aasaas u tahay camal kasta oo qofku uu samaynayo oo ilaahay ugu dhowaanayo dee niya loo shardiya waxaa loo shardiya alikhlaas walmutaabaca inuu ikhlaas kula yimaado iyo niyo wanaagsan iyo mutaabaca inuu kula yimaado sufyaanu thawri raximah llahu tacaala waxaa laga soo wari inuu yidhi isagoo selafkii ka hadlaaya kaanuu yatacallamuuna anniya kamaa yatacallamuuna alcilm waxay ahaayeen selafkii qaar niyada barta siday cilmiga u baranayaan bay niyadana u baran jiri oo niyadu waxa weeye waa shay qofka ku adag oo marba way ka baxsanaysa oo meelo fara badan baa shayddaanku kaa soo gelaya oo madaakhil ah oo qofka ta waxa weeye ikhlaaskiisi uu magaranaysaa wax ka yeelay markaa niyadu waa baxsi badanta markaa waxay ahaayeen buu yidhi qaar niyada barta siday cilmiga u baranayaan bay ahaayeen buu yidhi raximahu llahu tacaala bacdu selaf waxaa laga soo wariyey oo kale inay yidhaahdeen ruba camalin sagiirin kabaratu niya anniya wa ruba camalin kabiirin saqaratu anniyatu waxa weeye fara badana camal weyn camal yar baan lidhi waxa weeye camal yar oo niyadu ay weynaysay oo camalkaa yar ikhlaas buu qofkaasi kula yimi ilaahay daraaddii buu la yimi subxaanahu wa tacaala camal yaroo qof la yimi oo niyadii ay weynaysay fara badana fara badana camal weyn oo niyadu ay yaraysay macnaha waxa weeye muraa'a iyo isuusnimo iyo waxyaabo noocaasa ayaa ku jira aahaarta selafka ka soo aroortay aad iyo aad bay u badantahy tilmaamaysa niyada iyo waxa weeye camalka in niyo loo shardiyo weliba cilmigana waxa weeye niyo ma garanaysaa lagula yimaadiyo ikhlaas abuu waasix raximahu llahu tacaala wuxuu uhi kaana arajulu yaquumu fi safi fatasilu dumuucuhu calaa lixyatihi walaa yashcuru bihi man bijanbihi waxa weeye ninku wuxuu ahaa isagoo selafkii ka hadlaayay mid istaaga safka ayuu ahaa dabadeedna markaa salaada la galo ee qur'aanka imaamku akhrinaayo ayuu ooyi jiray oo ilmadaa ka daadan jirtay kan dhinaciisa ku suganina ilmadiisa muu dareemaynin oo ilmaa ka daadanaysa laakiin waxa weeye cod ma bixinaayo ma dareemaayo cidda jambigiisa ku sugani buuhi wa kaana arajulu yakuunu ra'suhu maca ra'si imra'atih calaa wisaadatin waaxida tasiilu dumuucuha calaa qadihi laa yashcuru bihi imra'atu waxau uhi ninku wuxuu ahaa selafkii ka midii mid waxa weeye qofkiisa dumarkaa gugasha ma garanaysaa kula sugan oo barkin ay ku wada jiifaan markaasuu waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala daraaddii u ooyaayey intuu waxdaaniyadda ilaahay iyo weynida ilaahay iyo cadamadiisa u xasuusto ciqaabka alla uu ka baqanaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weynaynaayo isagoo xaalka noocaasa ku sugan ayaa ilmadu ka dareeraysay gabadhiisuna may dareemaynin buuhi abuu tayaax raximahu llahu tacaala isna wuxuu uhi kaana rajulu yaqra'u cashara sana cishriina sana laa yaclamu jiiraanuh waxa weeye ninku wuxuu ahaa macnaha selafkii ka midihii mid akhrinaayo labaatan sannadood akhrinaayo qur'aanka jaarkiisuna aanu ogeyn qur-aanka uu akhrinayo aanu ka warhaynin macnaha waxa weeye waa qarsanay oo hoos ayuu wax weeye u dhigay maxamed alxanafiya raximahu llahu tacaala wuxuu yidhi alijaabatu walikhlaasu maqruunaan laa farqa baynahuma waxa weeye ijaabada in la aqbalo qofka camalkii in laga aqbalo iyo ikhlaasku way isku lamaan yihiin ma kala baxayaan macnaa waxay ka dhigan tahay ducadii in la ajiibo waxay noqonaysaa macal ikhlaas qofka in ducadii laga aqbalaa waxa weeye waa markay ikhlaas weheliyo weeye markaasaa laga aqbalayaa ducadii laga aqbalay qodobka labaad ee aynu tilmaamaynaa waxa weeye oo waxa weeye wasaayaga muhiimka ah ee ka mid a qofku waxa weeye inuu camalkii inuu cilmigii ku camal falo cilmigii uu bartay inuu ku camal falo weeye taasina waa hadyigii nebi moxamed sala allahu calayh waaalih wasalam wa hadyu saxaabatihi radia allahu tacaala canhum weeyaan waa dhaqankii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dhaqankii saxaabadiisa iyo dadkii wanaagsanaa weeye cilmiga in lagu camal falo imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku soo saaray isagoo umu xabiibo ka warinayo macnaha dariiqa waxa weeye magaraysaa gaadhsiinaya umu xabiiba umu xabiiba radia allahu tacaala canha inay tidhi nebigu wuxu uhi sala allahu calayh wasalam man sallaa lilahi fii yowmin waleylati intay cashara ragca tadawucan hayra alfariida ilaa buniya lahu beytun fi ljanna waxay tidhi umu xabiiba radia allahu tacaala canha nebigu wuxu uhi sala allahu calayh waali wasalam ka tukada mid kasta oo tukada maalintii iyo habeenkii laba iyo toban ragcadood oo tadawuca oo macnaa sunno ah oo aan faral ahayn tukada oo la yimaada guri baa looga dhisaa jannada laba iyo toban ragcadood habeenkii iyo maalintii tukada waa laba iyo tobanka ragcadood ee rawaatibta ah ee salaadaha faraa'iddaa waxa weeye ee rawaatibta u ah waa afar duhurka ka horreeya laba ka dambeeya laba maqribka ka dambeeya laba cishaa'iga ka dambeeya iyo laba salaatulfajri ka horreeya waa laba iyo tobankaa wey waxay tidhi umu xabiiba laba iyo tobankaa ragcadood kamaan tegin laga soo bilaabo maalintii nebi moxamed sala allahu calayh wasalam aan ka maqlay kamaan tegin bay tiri ee waxa weeye maalintii aan nebi moxamed ka maqlay laga soo bilaabo sidii baan ula imanayay laba iyo tobanka ragcadood raawiga ka warinaya umu xabiiba umu xabiiba waa zawjaadkii rasuulka ah sala allahu calayhi wacala aalihi wasalam raawiga umu xabiibe ka warinaya cambasal la yidhaahdaa waxa uu yidhi waxa weeye kama aan tegin laba iyo tobanka ragcadood laga soo bilaabo muddadaan umu xabiibe ka maqlay waxa weeye kama aan tegin nucmaan ibnu saalim oo raawiga ka warinaya cambasaa na wuxuu yidhi kama aan tegin muddadii aan ka maqlay cambasa aan ka maqlay waxa weeye laga soo bilaabo kama aan tegin camar ibnu alaws oo ka warinaya nucmaanna waxa uu yidhi muddadaan nucmaan ka maqlay kama aan tegin markaa taana waxaa laga qaadanayaa siday selafku ahaayeen iyo saxaabadii rasuulku iyo dadkii waxa weeye naga horreeyey selafka ahaa waxa weeye qaar cilmiga ugu camalfala markaa cilmigu camalfal buu u baahan yahy in lagu camalfalo camalfalkuna dee waxa weeye waa maqsuudkii iyo ujeeddadii laga lahaa buud cabdillaahi ibni cumar ibnu khadaab radia allaahu tacaala an canhuma ilaahay raalliha ka ada isagii iyo aabbihiibi waxa uu ku riyooday sida xadiiska saxeixaa ku sugan waxa weeye ma garanaysaa naarta ayuu ku riyooday oo wuxuu yidhi waxa weeye waxaan ku riyooday iyadoo kaanamaa laba malag intay qaadeen xagga naarta ay kaxeeyeen markaasaa malag kale waxa weeye nala kulma markaasuu wuxuu yidhi laguma argagax gelinin macnaha waxba ha argagixin baa xadiisku sheegay marka cabdullaahi ibnu cumar wuxuu u sheegay riyadii wuxuu u sheegay walaashii xabsa oo zawjadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayuu u sheegay xabsina waxay u sheegtay nebiga sala allahu calayh waaalih wasalam nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuu tilmaamay hadaluu macnihiisu yahay waxa weeye cabdillaahi baa nin uu nicmo lahaaday oo macnaha rag nin u wanaagsanaaday hadduu waxa weeye habeenkii istaagi lahaay oo salaatuleyl uu kici lahaa macnaha rag isagaa u wanaagsanaaday hadduu habeenkii istaagi lahaa qiyaamuleyl u kici lahaa saalim wuxuu yidhi sidaa waxa weeye bukhaari iyo muslimba ku sugan cabdullaahi ibnu cumar wuxuu ahaa midaan waxa weeye seexanin habeenkii ilaa qaliilan in yar mooyaane markuu nebigu caynkaa yidhi sala allahu calayh waalih wasalam habeenkii wax yarunbuu seexan jir ayaa uu yidhi wakadaalika waxayna tusinaya siday ahaayeen selafkii qaar ugu camalfala cilmiga ugu camalfala waxa weeye arrin xadiiskii tilmaam xadiiskii ku saabsanaa macnaa xadiiskii cali bn abi daalib nebiga uu ka warinayey sala allahu alayh waali wasalam oo cali bn abi daalib waxa uu yidhi faaduma oo binti rasuuli llaahi sala allahu alayh waali wasalam ah baa waxa weeye nebiga sala allahu alayh waali wasalam gurigiisa qabatay oo faaduma waxay ka cabanaysay shaqada guriga iyo dhibaatada ka soo gaadhay nebigana sala allahu calayh wasalam cid u shaqaysa inay ma garanaysaa u doonato ayay nebiga sala allahu alay wasalam u qabato markaa nebiga gurigiisii kama helin calayhi salaatu wasalaam waxay ka heshay caaisha caaishay markaa uga warrantay arrintii way iskaga timi markaa gurigeedii ayay timi nebiga sala allahu calayh wasalam baa guriga ugu yimi iyada iyo cali buu guriga ugu yimi nebigu waa la fadhiistay sala allahu calayh waali wasalam waxa uu ku uhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa weeye ma garanaysaa marka aa madjiciinna qaadataan ee aad jiibsataan habeenkii markaad seexanaysaan afar iyo soddon jeer waxaad tidhaahdaan allaahu akbar saddex iyo soddon jeer waxaad tidhaahdaan subxaana allah saddex iyo soddon jeerna waxaad tidhaahdaan alxamdu lilah taasaa khaadim idinka khayr badan iyo shaqaale taasaa idinka khayr badan buu ku uhi nebigu sal allau alay waslm waxa uu yidhi caliy bn abi daalib wakhtigaa nebiga aan ka maqlay laga soo bilaabo kama aan tegin buu yihi wardigaas inaan habeenkii markaan seexanaayo sidaa odhanaayo kama aan tegin buu yihi cali bn abi daalib radia allahu tacaala canhu waxaa lagu yidhi cali bn abi daalib leylatu sifiinna miyaanad ka tegin dagaalkii sifiin ee isagii ahlu shaam ka dhex dhacay oo maalmo israacsan waxa weeye soconaay habeenkaana miyaanad ka tegin baa lagu yidhi cali radia allaahu tacaala canhu waxa uu yidhi xataa habeenkaana kamaan tegin buuri habeenkaasoo waxa weeye dagaal uu ku jiro oo waxa weeye dagaal u soconaayo oo dhibaata ay taagan tahayna xataa kamaan tegin buuhi caliy bn abi daalib radia allaahu tacaala canh taasina waxayna tusinaysaa waxa weeye siday u ahaa siday ahaayeen dadkii wanaagsanaaye naga horreeyey qaar cilmiga ugu camalfala markaa cilmigii wuxuu u baahan yahay ee camalfal buu u baahan yahay cilmigana dee haddaan lagu camalfalin dee wuxuu noqonayaa qofku ma garanaysaa mid la cadaabo oo lagu ciqaaban buu noqonaya cidda ugu horraysa naarta lagu horiya baabuu noqonaya sida xadiisu ay tilmaamayso marka waxa weeye in lagu camal falo cilmigow weeye qodobka labaad aynu isu tilmaamayna qodobka saddexaad aynu tilmaamaynaa waxa weeye inuu cilmigii qofku ugu yeedho dadka iyo wixii uu bartay inuu dadka ugu yeedho oo daaci uu noqdo ilaahay daraaddiina dadka ugu yeedho ilaahay xaggiisana dadka ugu yeedho nebigeennuna sala allahu calayh waali wasalam wuxuu ahaa ee mid dadka kula mubaayacooda taas jariir ibnu cabdillaahi albajali wuxuu yidhi sida saxiixaynka ku sugan baayactu rasuula allahi sala allahu calayh waali wasalam calaa iqaamati asalaa wa iitaa'i azakaa wa nusxin likulli muslim nebiga sala allahu calayh waali wasalam waxaan kula mubaayacooday oo aan ballan kula galay oogitaanka salaadda la oogaayo inaan salaadda oogo oo tukado oo ilaaliyo salaadda waayo salaaddu waa rukniga labaad ee diinta islaamka waa tiirka dhexe islaamka weeye sida axaadiistu ba inoo tilmaamay inaan sakada bixiyo oo aan siiyo cidda mutaysatay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay siddeeddii qole wax wuu ilaahay u yidhi siiye subxaanahu wa tacaala iyo inaan u naseexeeyo qof kastoo muslima waxa weeye naseexada qofka loo naseexaynayo dee waxaa ka mid ah in dacwadda loogu yeedho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa loogu yeedho dee naseexo ka weyni ma jirto marka waxa weeye in dacwaddii dadka loogu baaqo oo loogu yeedho ilaahay daraaddiina loogu yeedho oo dadka ilaahay lagu xidho iyaduna waxa weeye waa waa qodob aad iyo aada muhiima wey nebiguna sala allahu calayh waalih wasalam waa kaa saxaabadiisa qaar ka mida ballanka kula galay inay dadka u nasteexeeyaan oo dacwadda ay ugu yeedhaan oo waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ay ugu yeedhaan ilaahayna wuxu uhi qur-aankiisa qul haadihi sabiilii adcuu ila allah calaa basiira ana waman itabacanii wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin waxaad tidhaahdaa baa lagu uhi nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxa weeye tani waa jidkaygii wey kani waa waddadaydii ilaahay baan dadka ugu yeedhayaa anoo basiiro ku sugan basiirada waxaa lagu fasiray cilmi macnaa calaa basiira xaalaan ku suganahay calaa cilmi basiiradana culimmadu waxay yidhaahdeen waxa weeyaan waa macrifada oo qofku uu ku kala soocaya xaq iyo baadilka weeyaan markaa anigoo ku sugan ama xaalaan ku suganahay basiiro iyo cilmi aan ku suganahay oo aqoon aan ku suganahay baan dadka u yeedhayaa anigaa dadka u yeedhaya waxaa ugu yeedhaya ilaahay subxaanahu wa tacaala jidkiisa iyo ciddii raacdayba waxa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ayay dadka ugu yeedhaysa ilaahay baa xumaan ka hufana mushrikiintana kama mid ihi wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin markaa sabiilka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo waxa weeyaan dariiqiisu iyo hadyigiisu iyo cidda raacday nebigeenna calayhi salaatu wasalaam oo dariiqiisa raacday waxa weeyaan inay dadka ugu yeedhaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dacwadda iyo waxa weeye diinta ilaahay ay ugu yeedhaan weeyaan marka waxa weeye cilmigii in dadka loogu yeedho oo qofku wixii uu bartay dadka ugu yeedho oo ugu baaqo calaa basiira waxaa laga qaadanayaa cilmi inuu qofku waxaanuu dadka ugu yeedhayo dawley oo calaa jahlin aan dadka loogu yeedhin waayo ka jaahilka ee dadka u baaqaya intuu fasahaadinayaaba ka badan dee inta uu ma garanaysaa hagaajinayo waxaa ka badan inta uu fasahaadinaya ayaa ka badan marka basiiro iyo cilmi in dadka loogu yeedho ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo tilmaamaya qur-aanka inoogu sheegay qodobka afraad aynu tilmaamaynaa waxa weeye aynu ugu dambaysiinaynaa waayo mawduucu waa mawduuc dheer waxa weeye haddaynu isnidhaano waxyaaba fara badan oo waxa weeye qodobo fara badan ka hadlanaa dee wakhtigu waa inala dheeraanaya innagoo xilliga shaxeexayna oo macnaha ilaalinayna qodobka afraad aynu tilmaamaynaa waxa weeye cilmigii in lagu sabro oo waxa weeye qofku cilmiga inuu ku sabro cilmiguna waa lagama maarmaan in waxa weeye sabir dee kama fursanaayo in la sabro iyo dadaal oo qofku haddaanu sabrin dee cilmi ma baranaayo wax kastoo wanaagsanna waxaa lagu gaadhaa sabir ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen sabirka qur-aanka waxaa lagu sheegay sagaashan waxa weeye m sagaashan macnaha wax ka badan baa lagu sheegay sabirka lagu tilmaamo nebigeennana ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu amray fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusuli walaa tastacjil lahum sabir baa lagu yihi nebigeenna calayhi salaatu wasalaam siday u sabreen ululcasmigii oo rususha ka mid siday u sabreen u sabir baa lagu yihi nebigeenna calayhi salaatu wasalaam hana dedejisan manaa waxa weeye waxa weeye adkayso ilaahay waa kuu gargaaraya subxaanahu wa tacaala marka waxa weeye nebigeennana waa la amray calayhi salaatu wasalaam innaguna waa amrana waxaa lagu yihi sida ululcasmigu ay u sabreen u adkayso shanta nebi e ululcasmiga la yidhahda nebigeennu uu ka mid yahay calayhi salaatu wasalaam marka cilmigu sabir buu u baahan yahay waxaana yidhahdeen culimmadu cilmigu qayb kuma siinaayo haddaanad dhammaantaa wada siinin macnaa waxa weeye cilmigu wax ka mida kuma siinaayo haddaanad cimrigaaga wada siinin cilmigana waxa weeye dee lama wada idraako lama wada gaadho oo mid kastoo cilmi laba mid baa ka sii cilmi badan wa fowqa kulli dii cilmin caliim markaa cilmigu wuxuu u baahan yahay sabir buu u baahan yahay waxa weeye haddaad akhrido siirooyinka iyo ma garanaysaa taariikhda dadkii naga horreeyey iyo culimmadii hore selifka iyo a'immadii iyo siirooyinkoodii iyo akhbaarta rijaasha aad akhrido waxyaaba aad iyo aad u layaabatiin badan ayaa dee wax weeye aada arkaysa oo aad iyo aad waxa weeyaan siday cilmiga ugu sabreen oo ugu adkaysteen ee dadkii naga horreeyey wanaagsana marka wuxuu u baahan yahay cilmigu sabir a'immada cilmiga ama a'immada culimmada raximahum ullahu tacaala de waxaa ka mid ah ee cabdillaahi ibnu cabbaas radia allaahu tacaala canhuma ayaa ka mid a cabdullaahi ibnu cabbaas waxa uu yidhi markii nebigu dhintay calayhi salaatu wasalaam markii nebi maxamed dhintay sala allahu calayh waalih wasalam ayaan ku yidhi inaan dhallinyaro ah oo aannu isku filnahay oo ansaari ah waxa weeye inakeen aan saxaabadii rasuulka waa badan yihiine cilmiga aan ka reebnay inakeen baan ku yidhi buui dabadeedna wuxuu gu yidhi buu yidhi layaabatiin baa ku sugnaadayna cabbaasow tara naasa yaxtaajuuna ilayka wafi nnaasi min asxaabi rasuuli llaahi sala allahu alay slam man fiih waxa weeye ibnu cabbaasoo layaabatiin baa kuu sugnaaday ma waxaad arkaysaa in lagu baahanaayo iyadoo dadka ay ku dhex sugan yihiin saxaabadii rasuulka ah waxaa ku dhex sugana macnaha saxaabadii ay badan yihiin waxaad moodaysaa in lagu baahanaayo dabeedna wuxuu uhi waan ka tegey ninkii waan iskaga tegey dabeedna cilmigii baan qaabilay oo aan raadiyey waxaan ahaa buu yidhi mid maqla xadiid ee uu imnugacnaha iga soo gaadho nin saxaabada rasuulka ka mid a weliba khaasadan saxaabadii ansaarta ahayd ee madiine deganaa saxaabi baa waxa weeye xadiis iga soo gaadhayo layga sheegay dabeedna markaasaan gurigiisa u baqoonayay wakhtiga gadiidka ah dabeedna markaasaa waxaa laygu odhanayay markaan gurigiisa tago macnaha waxa weeye waa hurdaa oo waa xilliga waxa weeye duhurka markaasaan halkaa guriga dhinaciisa iska iska jiibsanayayoo iska waxa weye iska barkarayay go-ayga go-ayga iska barkaraya dabayshuna markaasay sidaa indhaha igaga dhacaysay buuri oo baa waxa weeye dabayshaas ay igu dhacaysay dabeedna marka uu soo baxa salaadda ayuunbu waxa weeye arkayo ugu naxay markaasuu wuxuu igu odhanayey in adeerkii rasuulka u maxaa ku keenay maa jaa bika maa xaajatuka maxaa ku keenay dantaadu maxay tahay dabeedna waxaan ku yidhi ku odhanayey buu yidhi xadiid aada rasuulka ka maqashay baan doonayaa inaad ii sheegto oo aa wax weeye aada ii sheegto markaasuu xadiiskii u sheegay waxau yidhi cabdullaahi ibnu cabbaas radia allaahu tacaala canhu canhumaa wuxuu yidhi ninkii baaqi buu noqday oo waa noolaaday ninkii ugu odhan jiray dadku miyay ku baahanayaan ma inankaaga yar baa dadku u baahanaya iyadoo saxaabadii rasuulka ay fara badan yihiin waxa weeye ninkii baaqi buu noqday buu yihi waa noolaaday oo mudduu noolaa cabdullahi ibnu cabbaasna cimrigiisu waa dheeraaday cilmigiisuna waa fara badnaa xabru haadihi lumma buu yidhi ahlusunna waljamaca marka waxa uu yidhi ninkii baa ay arkay isagoo dadkiiba aniga igu kulmeen oo cabdullaahi ibnu cabbaas cilmiga laga qaadanaayo oo dadkii ay ku kulansan yihiin markaasaa wuxuu odhan jiray wallaahi haada alfataa acqalu min wallaahi inankaa yare waa iga caqli badna ninkaa inankaasu waa iga caqli badna markuu igu lahaa war cilmiga aan ka ururinna saxaabada saxaabada rasuulka aan ka ururinne waxa weeye inakeen markuu igu lahaa de waxa weeye waa iga caqli badnaa wey maanta waa kaa u aayey cilmigii ee waxa weeye ummaddiiba ay dul tuban tahay ee meel kasta looga soo rixlaysanayo ee ardaydiisu tiradoodu aanay isaqoon marka waxa weeyaan taana waxaa laga qaadanayaa qisadaas cilmiga in lagu sabro lagu adkaysto oo qofku waxa weeye cilmigii uu dhibaatada iyo mashaakisha waxa weeye ugu adkaysto duruufaha iyo gaajada iyo waxla'aanta iyo socodka iyo gaaj iyo haraadka waxa weeye ugu adkaysto waxa weeye culimmadii horena waxyaabaha laga soo wariyey aad iyo aad bay u fara badan tahay ee wakhtigu inoo saamixi maayo wax badannaynu ka sheegno waxaa la soo wariyaa oo kale imaamu maalik raximahu llahu tacaala sheekhiisii naafic lo odhan jiray sidaasoo kale isna inuu samayn jiray oo waxa weeye inuu aad iyo aad isna wakhtiyadaa waxa weeye inuu gurigiisa oo kale sidaa ibnu cabbaas uu samayn jiray oo kale isna inuu samayn jiray marka baaraka allah fiikum waxa weeye waxyaabaha aynu isu dardaarmaynaa waxyaabaha aynu ka sheegnay waxyaabaha arrimaha aynu sheegnay wax ka mida wey wax fara badan baynu u baahannahay in laysu dardaarmo laysu sheego waxa weeye ma garanaysaa waxyaabahan aynu sheegaynana daalibka oo gaara ma khusayse dee waxa weeye daalibka waxa weeye waa la waa lala leeyahy oo waxa weeye ma garanaysaa waa dadka kaleba laftoodu inay waxa weeye oo arrimo u muhiima wey markaa qodobbada aynu sheegnay afarta ee qaar fara badan oo aynaan sheeginina waa jiraan bal inaynu waxa weeye isku dayno inaynu arrimaha tadbiiqinno oo la nimaadno aad iyo aad ayay muhiim u tahay markaa naftayda iyo nafihiinaba waxaan u dardaarmaynaa aan u dardaarmayaa inaynu waxa weeye bal kala nimaadno cilmigii waxyaabahaas inaynu waxa weeye la nimaadno oo aynu isku taxallujinno aad iyo aad aynu la nimaadno oo aynu waxa weeye isku dayno oo awalan waxa weeye cilmigii ikhlaas iyo ilaahay daraaddii loo barto oo faan iyo waxa weeye dadka magaranaysa aad ugu faantid oo aad waxa weeye kula murantid aanad u baran waxa weeye cilmigii ma garanaysaa lagu camal falo cilmigii waxa weeye dadka loogu yeedho ilaahay daraaddii dadka loogu yeedho oo ilaahay dadka lagu xidhi subxaanahu wa tacaala oo dadka nafta aan loogu yeedhin oo qofku aanu noqonin waxa weye atbaacdiisu ha badato ama daa'ifadiisu ha badato ilaahay dadka lagu xidhi subxaanahu wa tacaala cilmigii waxa weeye in lagu sabro lagu adkaysto inahaas ayaan waxa weeye tilmaami lahaa waxa weeye wakhtigoo gaaban daraaddeed subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد جزاه الله خيرا شeekh أحmed ducaale muxaadaradii aynu ka dhegaysanay qayimka ahayd ilaahay nagu anfaco waxaan u malaynayaa aniga waxaa ii hadhay waa inaan ku ducayo waayo mawduucan laga hadlayey نصائح مهمة لطاaلب العلم in badan baa hadda laga soo hadlay oo kitaabkan dowladda ku jira sheekheena oo akriyo تacظiim العilmi arrintaasu ka hadlayaa muxaadaraadkii hore la jeediyey iyo duruustana waa ay ku jirtaa وkhayr الكalaami ma qala wadl lakin ilaahay subحaanaه وataعaalى inoo inoo fudaydiyo oo inagu anfaco inaan ku ducaayo weeyaan bacdama aan weynahay marka la idin eego dee dad aniga iga weynina waa jiraan marka taas ayaan ilaahay tabaaraka watacaala aan ka baryayaa oo aan ku ducaynayaa runtiina haddii aynu mejliskan kala tagno oo intaas maanka maanta a ku dhigno qodobadii u ka hadlay hadda sheekh waa maqlaysa in marka wax la baranayo waxaa u horeysa ikhlaas ikhlaas had iyo jeer waxaa lagu darayaa oo ku lamaan almutaabaca oo mashaayikhdu waxay idhahdaan labadu ma kala maarmaan yacnii ilaahay dartiina inaad ula jeedo dariiqii nebiga calayh isalaatu wasalaam iyo waddadiisiina inaad ku dayanayso oo cilmiga laftiisa dee marka la baranayo waxyaabaha ay shareecadu ka sheegtay waddada u jeexday bay ka mid tahay marka inaad waddadii raacdo oo aanad ehlbidac wax ka baran oo aanad waxyaabo maalinka maanta aan hooseeyo aanad ku habsaamin ee cilmigii nebiga calayhi isalaatu wasalaam man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin cilmigii nebiga muxuu ahaa calayhi isalaatu wasalaam cilmigii nebiga waxau ahaa qur-aanka munasalka ah ee waxiga ahe kusoo degay iyo sunnadiisii ayuu ahaa sa ay mashaayikhduba ay caddeeyeen wixii ka wasaa'ilahena waa loo adeegsanaya lagama maarmaana sida luqadda carabiga marka inaad dariiqadii lafteeda aada marto taas waa lagama maarmaan haddana cilmigii markii aada baratona inaad ku camal fasho taana haddii aad ku camal fali weydo cilmigii dee waxaa caybaad ka dhexlaysaa iska daaya shahaadada u horeysa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna moxamed rasuulullah ayay yidhaahdaan culimmadu waxay leedahay maqaamaad afara maqaamaat larbaca oo shahaadada waxaa uga horeeyaa waxa weeyaan inaad cilmi u leedahay lafteedaba inaad iyada lafteedaba barato faclam annahu laa ilaha ila allah wastakfir lidembik haddana shahaadadii sida aad u qirto inaad ku dhawaaqdo haddii aanad akhras afla aanad ahayn inaad ku dhawaaqdo oo shahaadadii aad ku dhawaaqdo maqaamkeeda saddexaad wuxuu noqonayaa alcamalu bimuqtadaaha sida shahaadadu ay ku amrayso oo laa ilaaha ila allah moxamedun rasuululah ay faa'iideynayso inaad ku camal fasho maqaamkeedii afraadna wuxuu noqonayaa wa dacwatu nnaasi ilayha inaad dadkaba ugu yeedho marka ashahaadada markaad xataa ashahaadato dadka qaar baa moodaya markay cilmiyo waaweyn ay helaan inay dacwaddu saaran tahay laakiin markaad ashahaadato oo aad si fiican shahaadii ayqiintii iimaankaagii uu dego ayaaba meelkaasaaba laga rabaaba ay ka bilaabanaysaa dacwaddii haddii laakiin cilmigii aanad ku camal falin caybaad ka dhexlaysaa qur-aanka dee waa tan laynoo sheegay laba aan cilmiga ku camal falayn midna ey baa lagu shabahay midna dameer baa lagu shabahay weliba dameerka dee labada waa laba xayawaanoo ilaahay leeyahay laakiin dameerkuna waa sii nafci badan yahay walxamiira walbiqaala walkhayla walbiqaala walxamiira litarkabuuha waziinatan wayakluqu maa laa taclamuun dee waxyaabaha ilaahay inoogu mala sheegtay baa ka mid taho dameerkan waa la raranayaayo waa la manaafacaadsanayaa haddana dadkii ku camal feli waayey cilmigii la baray ee la siiyey ilaahay muxuu ku sheegay ka maali lximaari yaxmilu asfaara sida bahalka dameerka ah kutubta sida dameer malab la saaray bay soomali ta muxuu garanayaa leanna wuu cuni lahaa ba macaankiis hadduu og yahay markaa dameer malab la saaray weeyaan dadka kutub iska sirta oo wax bartay laakiin wixi aan ku camal falayn kii kale isaguna caalimka ahaa ee diintii ka dhaqaajiyey isagana waa ti ay aayaddu tidhi famaaluhu ka maali اlkelbi watlu alayhim aayaatina watlu alayhim naba aladii watlu alayhim watlu alayhim naba aladii aataynahu aayaatina faاnsalka minha faatbacahu الshayطaanu fakana min alghaawiin walow shi'na larafacnaahu biha walakinahu akhlada ilى اlأrd wاtabaca hawaah famaثalhu kamaثali اlkelbi in taxmil calayhi yalhath aw ttrukhu yalhath ninkaa ilaahay uu diinta baray ee diintii fahamsiiyey ee diintii siday ahayd markaa ugu dhaqmi waaye adduunyo daba orday macnaa si xun u doonay adduunyada waxa uu yacni ilaahay subxaana wa tacaala oo adduunyadii ayuu isku dhejiyey akhlada ila lardi macnaa waxa weeyaan gacmaha iyo shafka iyo dhulkoo sidaasu isugu dhabacaado yani akhlada ila lardi macnuu wuxuu sheegayaa dhulkuu isku masxay adduunyaduu isku masxay hawadiisina waa raaca kaasi waxa uu la mid yahay kamahali lkelbi ey oo kale cilmigii ka tegey ee ku camalfali waayey waa ey kamahali lkelbi in taxmil calayhi haddaad erido eyga yalhad waa haraaryoonaya aa carabka saa idhahda eygu isagoo aan yani waxbaa helin oo dhibaata haynin ayuu carabka iska soo daayaa xayawaanka kale dee markay carabka soo daayaan waa maray dhimanayaan oo haraadeen ama gaajoodeen ama ay wax ku dhaceen laakiin isagu yani yalhad wa iska haraaryoonaya oo waa walaawilaya haddii aanad baaxsanna waa sidoo kale marka waa bahalkaas waa bahal carabku ka laadlaado caalim buu ahaa laakiin caalimkii adduunyadii ayuu ku yuu siistay wixiisii oo wuxuu noqday waxaa iska carabka dhereerku ka daadanaye saala lucaabuhu yacni dhereerkii baa daadanayo wax walba wuxuu doonaya inuu leefo ballaac wey ballaac ballaac ma taqaanaa wuxuu arkaba waa laqayaa waa ballaac marka kaasoo kale labada mihaal oo xunxun oo cay ah ayaa kii aan cilmiga inoogu filan binasi lqur'aan ilaahay inuu ku caayey dadkaan cilmigoodii ku camalfalin ka camalfal ayaa loo baahan yahay sheekhii zaahidka ahaa bishir ulxaafi cibaaraad in badan maqashaan oo bishir kaboole sheekh wuxuu ahaa zaahida oo ahlu sunnaah oo haddana yani zuhdi badan oo aan guursan oo magaranaysaa ayay muxadisiintii u soo galeen markaasuu yidhi maxaad doonaysaan so dee cilmigaan aanu baranaynaayo waanu wadnaayo kutubtaan aanu barano cilmigaan aanu xambaarno waa kaa zakada ma ka bixaysaan buu yidhi sekada ma ka bixisaan oo sekadu waa imisa dee labadii boqolee dirhamba imisaa ka baxday buuli laba boqolee dirham haddaad hayso imisaa ka baxda boqol kiiba laba iyo barhso ma ahayn adigu shan baa ka baxda wuxuu yihi labadii boqolee xadiidba dee shan xadiid kaga camal fala shan xadiid labadii boqolee aad barateen shan xadiid kaga camal fala dabcan waa kuwii aan dee ahayn fardulcaynka aan ahayn wixii fardulcaynah ilaa cilmigi wuxuu leeyahay cilmi maalinka maanta ah fardulcayna cilmi maalinka fardu kifaaya ah cilmi maalinka maanta ah mustaxab oo sunno ah oo kamaal ah saddexdiiba wau leeyahay saddexdii bana cinra ku gumaan baa loo baahan yahay marka cilmigii fardulcaynka ahaa isaga dee farducayn buu kugu yahay cibaadadii alcibaada matalan ba almawsumiya matalan waxaad tidhi xaji dee xajkii ha iska qabanin xajkii ha aadina waa la xaji xajku dalxiis maahae waxaa la rabaa axkaamtii xajka oo dhan inaad sii akhrisato haddii kalena lagugu sii akhriyo soonkii baa soo galay soonkii de waxa la raha axkaamtii soomka inaad dee sii akhrisato ama lagugu dul akhriyo salaaddii baa maalin walba la tukanayaa salaaddii waxaa la rabaa in lagugu dul akhriyo ama aad sii akhrisato dee fardulcayn wixii faraacidda ahaa iyadu kuma jirto iyadu waa fardulcayn laakiin cilmigan uu sheeku sheegaya leeyahay intaa kaga camal fale miaalla waa ay tahay waa cilmiyadii kale inkastoo runtii haddaad eegtoba haddaad eegtoba cilmiga qur'aan ama sunne haddaad eegtoba cilmigu dee meelunbuu camalfalka ka soo gelaya yani xadiidkaaad eegto ama wuxuu ku saabsan yahay axkaamtii camaliga ahayd ama caqiidadii buu ku saabsan yahay ama akhlaaqdii iyo dhaqankii buu ku saabsan yahay ama wax ku qaadasho iyo waana qaad kale ku aadsa yani xadiid cilmi ka madhan oo layska warinayo oo layska sheegsheegayaa dee ma jiraan filaya anigu cilmigii meel unbuu xadiidkii aad baratayba haddaad boqolaal kun oo xadiid barato meel buu camalka ka soo gelayaa markaa camalfal ayuu u baahan yahay cilmigii ma garanaysaa kaasna waa isdul tahay sheekh oo waa waa muhim qodobka keliya aan anigu aan doonaya markii inaan yaan islahaa khayrulkalaami maqalla wadalla in uu qofka daalibulcilmigaa haddii ilaahay cilmigii siiyo oo dee uu furo inaanu kibrin oo isla weynaan oo uu tawaaduco oo isdhulligo isagoo cilmigiina gudanayo dadkii u sheegaya waa inuu maaragtay naftiisana uu xaqiro khumuul dunuubtana way ku jirtaa intaas waxaa laga yaabaa dee markaad ilaah adoo yar cilmigii kuu furo wax badan aad xifdido qur-aankii taqaano tafsiirkii baratay axaadiistii xifdiday cilmi badan xifdiday waana iska dhallinyarata meelahaasaad maraysa hadhow waxaad arkaysaa ayaa lagu imtixaanayaa mid meel iska haysto oo aan waxba u baxsanayn masaajid buu ka doobiyayaayoo masaajid weyn oo manaaro deer oo dabadeedna markaas u baxaya uu khudbadaynayaayo digdigdi wixii hadhow nusuustii wixii aad adigu garanaysay cilmi ulahaydna yacni laba iyo saddex buu isugu celinaya digadu ka dhigaya ha odhani wareedhe meesha dee adaa ku fiicnaaye ya waa maxay jahalada dunida qabsatay sidii wadaadkii la odhan jiray isa makshari oo markii ahlu sunnuhu ay ya maxay wuxuu yihi wa akharanii dahrii waqadama macsharan calaa anahum laa yaclamuuna wa aclamuun wuu isu bogay mogta cilmigiisa wuxuu yihi dad kalaa soo horeeyo manaasibtii iyo qudaadii iyo khudabadii iyo cilmigii iyo fadwadii iyo dad kalaa cilmigiiba wada buu yidhi oo hawshii wada buu yidhi kuwaasina calaa anahum laa yaclamuuna waa aclamuun waxaana garan maaya anna waan garanaya lakiin anigii aka waktigiibaa iga iga heliyo zebankiibaa ihayo dee aniga dib baa lay dhigay isna muctasiladi iyo waxbuu iska ahaa marka almuhim inaad kaasoo kale tidhaahdo tidhaahdo war bal dadka niman yahow dadkii u baxaye manaadbirtii u baxaye adiguna aad isla baxdo ya meesha anaa ku habboonaa maarata kaa maarata dabeedna aad soo codsato tidhaahdo aniga khadiibka halkaasa ha layga dhigo aniga kaas waa la imtixaanee adiga ilaahi subxaana wa tacaala adigu kor buu kuu qaadi doonaa oo kor buu ku yeeli doonaaye ma garanaysaa dee tawaaduc oo isdhullig oo dulligu taasaa cilmigaagu barako ku yeelanaya oo haysmuujin haysmuujin haysmuujin tan kaleeto dee sabirkaasna way rabtaa oo maalinka maanta cilmigii markuu camalna aad ku darsato cilmina aad ku darso alcilmu waalcamal waxa weeyaan waa tow amaani waa laba mataanaa weeyaan inaad wixiina barato u sabirto haddana camalfalkiisiina u sabirto waa mataano ummuhumaa culuwulhimma bay culimmadu yidhahdeen mashaayikh bacd mashaayikh waxay idhahdeen ummuhumaa waxa dhashay labadaa culuwulhimma in niyaddiisu ay sarrayso oo himmad sare leh ayuunbaa arrintaas samayn kara inuu wax bartay oo waxbarashadiina yani u sabray ya waxbarashadana dee qofku markuu cilmiga goormaabaad garanaysaa cilmiga laftiisa goormaad garanaysaa inuu fiican yahay markaad barato baad garanaysaa dadka iminka caamada ahi dee cilmigii wuxuu kala maqan yahayba ya mid baa beri waxaa ku yidhi caynkaas oo hebel baa jaamacado wuxuu galay oo luqaduu galay soniyow luqada dee dadka odayaasha sacuudigu yaro joogi jirayba waa ku hadlaane ka doonay bu yidhi jaamacadda odayshan joogaybaa sacuudiga ay ku yar haagaybaa carabiga waa ku hadlaan isagao waxay u taagan tahay bes la isku afkarto bahalkii dadna waa ku mudhxeenoo waad kutubta aad aragteen bay ka qoreen markaa mararka qaarkood baad waxaad arkaysaa hadduu xoogaa kutubaysideetuku odhaya sheekh kitaab isi kitaab tobel mujallada hadduu kugu arko shaq- kutubta ah ee midig si oo midka waa kutubbu isku wada taallo waa afar naaqis buu noqonayaa maya masaaxiiftaa badan wax iga dhiib iga dhiib buu ku odhanaya marmar baa xujaaj iyo baa hade jeer raaraaci jirto markaasaa wadaad baa u diranaya kitaabo sheekh kitaabka i soo yimi oday xaajiga ama islaan ama oday suu kitaabku wuxuu qaatay hal mujalladoo kitaab qurho oo sida qur-aanka gal qurho ku wada qoran hadhowba kitaabkii markuu idhaahdo adeerkaale maktabadaha igala soo day yuu kitaabkii isagoo wadaadkan yarina waa u qariyeeye kitaabku waa siddeed mujallad lix mujallad waa dee lagu afar mujallad markaasaa laloo soo dhigaa loo yidhahdo afar mujallad oo tan oo tan oo markaasuu yaabaa waan kitaabkuna laysoo diray adeer lacagtiisa lacagtiina lacagtiina day badataay oo dee boqol dooray wax isku taagtay adeerow si kale miyaa kutubta miyaan la iska helay miyaan la mise meel kutub laga bixiyo ma garanaysa miyii laguu saar marka ninkii halkaasay u taagan tahay marka cilmigii inuu wax yahay oo waxtar yahay oo maxaan ku rahdaa waqti lagu lumiyo oo la- yani faa'iido badan yahay isaga laftiisaba cilmigumaad ku baranaysaa qofka caalimkaha inuu qiimaysan yahay oo inuu karaamaysan yahay oo inuu mudan yahay oo cid walba ka horeeyan ayaa kuu sheegay cilmigumaa kuu sheegay ilaa haddii kale caamadii dee wax badan ma garanaysaa haddaanay de caamo culimo la jooga aanay ahayn dee ma garanaysaa ma garanayaan marka in sha allahu tacaala hadalka ayaan idinka dhooqayn khayru kalaami maqalla wadalla ilaahi subxaana wa tacaala waxaynu ka baryaynaa inaynu wixii aynu duruus dhegaysanay waxaynu dhegaysan doonoba inagu anfaco ariiqa cilmigana aynu inoo fudaydiyo cilmiga ga- galashadiisa camalkiisana inoo fudaydiyo مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد